أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a saamaynta ruushka ee afrika kasoo wareegidda suuriya iyo cagadhigashada liibiya maxay ka dhigan tahay isbeddelka xooggan ee ay moscow ku samaynayso saldhigyadeeda dibadda mise laga yaabaa in buutin uu badiil ka dhigto afrika kadib xaaladda hubanti la'aanta ah ee suuriya warbixin ayaad dhegaysan doontaan taliyaha ciidanka xabashida itoobiya oo mar kale ku celiyey in dadka itoobiyaanka ah ay gaarsiin doonaan biyaha badda maxaa goodiska ku soo beegay xilligan xasaasiga ah barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan maamulada ashahadla dirirka somalilan iyo puntland oo si adag uga hor yimid maamul dhowaan kooxda riddadu kaga dhawaaqday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo boqol neef oo diya ah u kala wareejisay beelaha walaalaha ah ee murursade iyo wacaysle ee wadadega wilaayadaasi qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgalaya xarumaha alandalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka
تغتني حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم تسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horreeya saameynta ruushka ee afrika kasoo wareegidda suuriya iyo cagajuglaynta liibiya maxay ka dhigan tahay isbeddelka xooggan ee ay xukuumadda moscow ku samaynayso saldhigyadeeda dibadda mise laga yaabaa in putin uu badiil ka dhigto afrika kadib xaaladda hubantila'aanta ah ee suuriya waxaad maqli doontaan warbixin ay daha qaaday saxiifad hoos tagta taliska africom waxaana qalinka u qaatay walaalkeen ilyaas cabdulaahi أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تعتزم فتح بعثة دبلوماسية مؤقتة في ليبيا لمواجهة النفوذ الروسي المتزايد دخول حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنتسوف المياه الليبية قبالة سواحل طبرق xamala macahu dalaalaad ixtimaal marka hal albaab oo xirmo mid kale ayaa furma taasina waa falsafadda ruushka uu u adeegsaday siyaasadda dibadda kadib markii uu lumiyey saameyntii uu ku lahaa gudaha dalka suuriya awoodda milatari ee moscow ayaana markan si aanan horay loo arag ugu fidaysa qaaradda afrika saameyntii bariga dhexena waxaa bedelay dhul cusub oo istaraatiiji ah sida liibiya gobolka saaxilka iyo xuduudaha suudaan iyo jaad warbixintan waxay dul istaagaysaa sida ruushku uu si xeeladaysan ugu bedelay safarkiisii istaraatiijiyadeed isagoo adeegsanaya saldhigyo cusub xulafo hor leh iyo qorshayaal cusub iyadoo ujeeddada ugu weyna ay tahay in afrika uu ka yagleelo saameyn ballaaran oo la mid ah tii uu ku lahaa gudaha bariga dhexe waa isbeddel aanan sahlanayn oo horseedi kara saameyn siyaasadeed oo cusub faragelin ballaaran iyo su'aalo mug leh oo la xidhiira maxaalufin kale ayay moscow ka doonaysaa afrika mise halis amni ayay tani dhalin doontaa liibiya dal dhaca waqooyiga afrika waa halka ugu xooggan ee ay maanta ka socoto saameynta ballaaran ee ruushka kadib burburkii ku yimid nidaamkii bashaar al asad waana halka ay diiradda saaraysa warbixintan oo uu baahiyey wargeeska african defense forum ee hoostaga taliska maraykanka ee africom ka wareegitaanka ruushka ee suuriya iyo cagadhigashadiisa liibiya markii ay meesha ka baxday dowladdii uu hogaaminayo bashaar al asad kremlinka ruushka ayaa si dhaqso ah u wareejiyey agab ciidan oo fara badan oo u yaalay gudaha dalka suuriya qayb badan oo ka mid ah agabkaas waxaa lagu daadgureeyey bariga liibiya gaar ahaan saldhigga al khaadim oo ku yaalla goob boqol kilomitir aagga bari kaga beegan magaalada bangazi saldhiggan ayaa noqday xarun istaraatiiji ah oo uu ruushku u adeegsado howlgallada milatari hub wareejinta iyo kormeerka dhaqdhaqaaqyada gobolka saaxilka ka socda waayihii dambe andre macroger waa xubin ka tirsan hay-adda jamestown foundation oo samaysa arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo dabagalka waxa ay ugu yeeraan argagixisada mar uu ka hadlayey soo cagadhigashada ruushka ee liibiya iyo la wareegidiisa saldhigga al khaadim ayuu sheegay in halkan ay tahay isla meeshii uu macmar al khadaafi ka bilaabay duulaankii uu ku qaaday dalka jaad siddeetamayadii maantana ruushku uu beddelay booskaas maadaama ayuu yidhi uu adeegsanayo isla xeeladii khadaafi si uu u ilaaliyo ruushka masaalixdiisa gobolka saaxilka isku xirka saaxil iyo liibiya iyo ahmiyadda istaraatiijiyadeed ee uu ruushku ugu fadhiyo dhulkan mar warbixintu ay ka hadlaysa qodobkan ayaa la soo warinayaa arrin la diiwaangeliyey muddo aanan fogeen kaasoo ah in diyaarad nooca antonof boqollabaataniyoafar oo ka soo kacitantay gudaha dalka suuriya bishii mey ee sannadkan labakunshaniyolabaatansona gaartay gudaha dalka liibiya gaar ahaan saldhigga al khaadim ay awood u yeelatay in islamarkiiba ay uga sii gudubto magaalooyinka bomaako iyo wagaduugu oo ku kala yaalla dalalka maali iyo burkina faso tani ayaana bannaanka keentay ahmiyadda istaraatiijiyadeed ee liibiya iyo waxyaabaha ay xukuumadda moscow u doonayso inay cudud ahaan halkan kusii xididaysato tani ayaana sahli karta sida muuqata in ruushku uu kooxdiisa fagner gaarsiiyo saanad weliba si sahlanna uu sidoo kale u fushin kara dhammaan danihiisa gaarka ah cilaaqaadka faladimir putin iyo jenaraal khaliifa xaftar ma mid liitaa mise waa mid xooggan tani waa su-aal kale oo ay hoosta ka xariiqaysa warbixinta wargeeska african defense forum ee hoostaga taliska africom waxaana lagu waramayaa in ruushku uu xoojiyey xiriirka uu la leeyahay jenaraal khaliifa xaftar oo hogaamiye ciidanka maamulo bariga liibiya waxayna moscow si joogto ah u taageertaa xaftar putin ayaana tallaabadan u arka mid istaraatiiji ah oo lagu sugi karo danaha kremlinka ee gobolka law osborn oo ka tirsan kooxda baaritaanka ee all ice on fagner ayaa sheegay in ruushku uu gudaha dalka liibiya ka fulinayo howlgallo waaweyn oo ay halisi ku gadaaman tahay iyadoo diyaaradaha dagaalka iyo kuwa xamuulka milatariga ee moscow ay si joogto ah uga kala gooshayaan gudaha dalkan xukuumadda ka dhisan caasimadda drabulis ee haysata aqoonsiga galbeedka ayaana dhaleecayn mooye sheedda sare ka daawanaysa wax weliba oo ay si wadajir ah u samaynayaan ruushka iyo jenaraal khaliifa xaftar warbixinta joornaalka oo sii socota ayaa markan u jihaysanaysa dhanka xuduudaha dalalka jaad iyo suudaan waxaana halkan ku yaalla mataanu suhra oo ah mid ka mid ah salgiyada istaraatiijiyadeed kaasoo uu ruushku faramaroojistay waayihii dambe dabayaaqada sannadkii lasoo dhaafay ee ayaana moscow ciidamo fara badan geysay halkan iyadoona dayactir ballaaran ku samaysay saldhiggan anas elgomati oo ah madaxa macadka sadiiq institute ayaana mar uu ka hadlayey tallaabadan waxa uu yidhi saldhiggan waa istaraatiijiyad cusub oo uu ruushku ku kala rogayay xisaabtiisa afrika ma ahan badiilka suuriya oo keliya balse waa bilowga shabakad cusub oo ka bilaabatay badda mediteraneanka lana doonaya in ay ku sii fiddo afrika inteeda kale gunaanadkii warbixinta wargeeska african defense forum waxay leedahay sida muuqata ruushku ma lahan keliya dana ciidan iyo saamayn milatari balse waa mid doonaya in sannadaha soo aadan uu si dhammaystiran badiil ugu noqdo galbeedka dalalka milatarigu ay hogaamiyaan sida naiger maali iyo burkina faso ayuuna hadda si qoto dheer ugu xidadaysanayaa isagoona dib u howlgeliyey saldhigyo hore oo la ilaabay iyo xarumo istaraatiiji ah hiiryadii reer yurubna waxaa baddashay tan ruushka ninkii daarta ka baxay iyo kan soo galay ayaana falanqayaashu gobolka waxay sheegayaan inuusan jirin farqi sidaas u ballaaran libiya dhankeeda iyo galaangalka xukuumadda moscow ayaana dhalisay su-aal ah ma guulo cusub oo istaraatiiji ah ayuu ruushka halkan ka gaari doonaa mise waxay noqon doontaa xaalad kale oo la mid ah tii uu kala kulmay gudaha dalka suuriya
aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen elyaas cabdulaahi
جوادا هائلا يمنى ويسرى هائلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا هائلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii xiisaha badnayd ee hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka maahir maxamed bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobka ugu horreeya oo aynu ka soo qaadanayna waxa uu yahay burhaanu jula oo yidhi jiilkeenna soo socda waxaanu ku wareejin doonaa xeeb waa halkudhiga mid ka mid ah warbixinadii maanta lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan wararka ka imaanaya etoobiya ayaa sheegaya in jenaraalka ugu sareeya ciidanka etoobiya uu booqasho ku tegay xarun cusub oo loo diyaariyey ciidanka badda etoobiya saliibiga burhaanu jula ayaa ka dhawaajiyey in ciidanka etoobiya ee tababarka ku jira ay ka nasiib badan yihiin jiilkii ka horreeyey waxaan ku dadaalaynaa sidii aan jiilkeenna soo socda ugu wareejin lahayn difaaca xeebaha una noqon lahaayeen jiil ka casrisan kana wanaagsan jiilkii hore etoobiya ayaa aada u hadalhaysa sidii ay u heli lahayd qaybo ka mid ah badda cas ama gacanka cadmeed xeebaha soo noqon kara musawac ama saylac geesta kale etoobiya iyo eritereya ayaa xaalkooda xasaradeed kor u kacay tan iyo intii etoobiya bid ka soo dhigatay damaceeda ku aadan xeebaha si kastaba ha ahaatee etoobiya ayaa ku dadaalaysaa inay eritereya ku kixiso jabhadda cafarta ama mowgii somalilan ay dhaqaajiso si ay u hesho bad warbixintii soomaali mimo ayay taasi ahayd markana maamulada hargeysa iyo garowe oo si adag uga hor yimid maamul gargurti uu ka dhisay laascaanood waa mid ka mid ah canaawiinta maanta lagu qoray websayteka islaamiga ee calamada maamulada shaaldiriirada ah ee somalilan iyo puntland ayaa si adag uga soo horjeestay maamul wasaaradda arrimaha gudaha ee kooxda herdada soomaaliya kaga dhawaaqday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kulan ay yeesheen golaha wasiirada maamulka ashaaldirirka loo magac baxay somalilan ayaa laga soo saaray go-aamo adag oo ka dhan ah maamulka kooxda ridadu ka dhistay magaalada laascaanood kaasoo ah mid ay kooxda xasan gurgurta ugu magac dartay maamulka waqooyi bari soomaaliya go-aamada shirkaasi ka soo baxay oo uu akhriyey wasiirka warfaafinta maamulka murtad ciro murtadka lagu magacaabo axmed yaasiin ayaa lagu sheegay in gobolada sanaag iyo sool ay ka mid yihiin dhulka maamulkiisa waxayna sheegeen in maamulka halkaa laga dhisay uu yahay mid kooxda ridadu kaga faa'iidaysanayso arrimo doorasho wuxuuna maamulkan kooxda fadhigeedu yahay muqdisho ku eedeeyey inay colaad ka abuurayso deegaanada sool sidoo kalena hubkii iyo dhaqaalaha ay gaalada beesha caalamku siisay kooxdaasi ay u adeegsanayso horinta colaada sool iyo sanaag go-aamada ka soo baxay fadhiga golaha wasiirada maamulka fadhigiisu ee hargeysa ayaa tilmaamaya in maamulkaasi uu u diyaarsan yahay inuu isdifaaco islamarkaana ogolaan doonin in maamul cusub laga sameeyo goboladaasi siduu hadalka u dhigay dhanka kale gudoomiyaha golaha dawaaqiidda maamulka shaaldiriirka puntland murtadka lagu magacaabo cabdirasaaq axmed maxmed ayaa dhankiisa maamulka cusub ee kooxda erdadu ka samaysay laascanood ku tilmaamay maamul laga leeyahay dano siyaasadeed oo gaaban laguna doonayo in qalalaase looga abuuro sool iyo sanaag kooxda ridada uu hogaamiyo murtada gurgurta ayaa cadaadiso xoogan kala kulmaysa saddex ka mid ah maamulada ashaalaldiriirka ah ee ay saliibiyiintu dalka ka dhiseen kuwaasoo kale ah somalilan puntland iyo jubbaland laba ka mid ah maamuladaas ayay nafuuda isdareen villa soomaaliya oo dagaalo ku dhex mareen gedo iyo sanaag haddaynu halkaa ku dhaafno warbixintii webka calamada markana websayteka reedioga alfurqaan iyo mid ka mid a canaawintii maanta lagu qoray dowladda ingiriiska al-shabaab weerar kuma ahan dadka shacabka ah ee soomaaliyeed waa warbixin lagu qoray websayteka reedioga alfurqaan warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan qiimeyn cusub oo ay baahisay wasaaradda arrimaha gudaha ingiriiska qaybteeda socdaalka ee jinsiyadaha ayaa looga hadlay xaaladda amni ee soomaaliya iyo korarka weerarada ay geysanayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dukumeentii lagu baahiyey mowqica xukuumadda ingiriiska ee barta internetka ayaa waxaa si qoto dheer loogaga faalooday halsida amni ee masaalixda shisheeyuhu ay dowladda ingiriiska ka mid tahay ee kasoo wajahay soomaaliya soomaaliya weli waxay martigelinaysaa dagaallo adag oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo xarakada shabaab kuwaasoo badankood ka dhacaya koonfurta iyo bartamaha soomaaliya dowladda federaalka ayaa gacanta ku haysa muqdisho laakiin sidaasoo ay tahay waxaa al-shabaab ay awood u leeyihiin inay muqdisho ka fuliyaan weeraro abaabulan oo beegsanaya bartilmaameedyo gaar ah ayaa lagu yidhi dukumentiga ay baahisay wasaaradda arrimaha gudaha ingiriiska sida ku cad dukumentigan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u meeldayaysaa weerarada ay geysanayso si ku talagal ahna uma beegsato dadka shacabka ah iyo goobaha ay ku sugan yihiin bartilmaameedyadeeda ayaana ah xarumaha dowladda federaalka saldhigyada ciidan iyo goobaha ay muqdisho ka degan yihiin hay-adaha shisheeye shaqhsigan aan xiriir kala lahayn dowladda federaalka ama aan ka tirsanayn laamaha amniga hay-adaha dowladeed iyo kuwa caalamiga ah lama kulmo weeraro si gaar ah loogu beegsado oo kaga yimaada al-shabaab iyadoo ay sii socoto qiimeynta ka soo baxday dowladda kaafirada ingiriiska waxaa lagu yidhi al-shabaab waa koox hadafkeedu yahay inay soomaaliya ka hirgeliso dowlad islaami ah waxayna si adag uga soo horjeedaa xukuumadaha reer galbeedku taageeraan inkastoo xarumaheeda ugu weyn ay ku yaalaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya haddana awooddeeda way ka ballaaran tahay goobahaas inkastoo aanay muqdisho si rasmi ah ugu sugnayn al-shabaab haddana waxay ku dhex leedahay shabakad ballaaran oo sirdoon ilweereedyadu waxay isku raacsan yihiin in al-shabaab aanay beegsanayn dadka shacabka ah ayay leedahay wasiiqadan ka soo baxday dowladda ingiriiska xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah ayaa intaa noogu eg bal markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba أجرا وطوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada galgaduud wilaayada islaamiga ah ee galguduud ayaa diyo u kala wareejisay beelaha muslimiinta ah ee mursade iyo wacaysle ee wada dega wilaayadaasi waxaa diyada lagu yeeshay beesha mursade oo nin ka dhashay uu dilay nin u dhashay beesha wacaysle waxayna maxkamadda islaamiga ah ee wilaayada galguduud ku xukuntay boqol neef oo geela oo ah diyada laguna qiimeeyey konton iyo siddeed kun iyo afar boqol oo doolarka maraykanka munaasabadda oo ka dhacday gudaha magaalada ceelbuur ayay beesha murursade lacagtaasi diyada ah ugu wareejisay suldaanka iyo odayaasha beesha wacaysle iyagoo kusii wareejiyey wakiilka waratada cismaan cabdi gacal oo ah nin ka dhintay waxaa munaasabadda goobjoog ahaa odayaasha labada dhinac waxaana ugu horeyn ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka murursade oo dhigooda wacaysle ku wareejiyey diyada lagu yeeshay bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahi subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh waxaan u fadhinaa shir oo u dhexeeyo beesha murursade iyo beesha waceesleh oo ka wada hadlayo dhib ka dhacay muddo laga joogo afar bilood dhibkaasoo ah nin laga dilay beesha waceesleh kana dileen beesha murursade oo ka dilay ashkhaas ka mid ah beesha murursade wax la faray ama ninka la yidhaahdo wax la tabantaabana aanan ahayn oo wax dhallinyaro ah waxay ku kaceen ah ayaan halkan waxaan ugu heshiinay kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala boqol neef oo geela ayaa lagu xakumay ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa xukun dabadiina waan ku qanacnay haddaan nahay beesha mursade walaalehna beesha heer waceeslana way ku qanceen boqol neef oo geela oo u dhiganto konton iyo siddeed kun iyo afar boqol ayaan halkan ku kala wareegsanaynaa waxaana rabnaa inaan ku wareejinno walaalaheenna beesha heer wacees leh insha allahu tacaala ayaguna waxay ku wareeji doonaan biidni illaahi tacaala weliyu demka iska lahay insha allahu tacaala sidaas ayaan shareecada islaamka dhammaanteenba aan u sugaynaa aan uga xun tagaynaa qof qof uga xunna ma jirto biidni illaahi tacaala waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu mannadaystay ummad badan oo muslimiina oo maanta aan haysan ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa badane waxaan leenahay ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaanna waxaan leenahay kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala u xugun tagaan leenahay ilaahay kitaabkiisa soo dhoweeyaan leenahay ciddi maanta raadaas tawxiidka aysan dhex taagnayn waxaan leenahay soo dhoweedo gacmaha u dhigta ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa un ku filan annaguna dhaqan aan asiga ahayn biidni illaahi tacaala nugulama oga haddaan nahay beesha wacees iyo beesha mursada insha allahu tacaala walaalaheenna ayaanu ku wareejinaynaa boqol neef oo geela biidni illaahi tacaala oo u dhiganta konton iyo siddeed kun iyo afar boqol insha allahu tacaala waxaanu ku wareejinaynaa suldaan daa'uud xasan aadan oo suldaanka beesha waceesla ah ayaan ku wareejinaynaa asaguna cidda iskale ku wareejinaa biidni illaahi tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay maanta wuxuuna waafajiyey inaan ka heshiinno isaga soo dhowaanno shareecada ilaahay aan ku xukuntanno walaalkaas marxuunkana loo xugmiyey boqol halaad oo geela una dhiganta konton iyo siddeed kun iyo afar boqol oon ku wareejihayna maantay dadka wakiilka uga ah warasada oo beesha reer wacaysle ee sidaasna waa ku qanacnay labada beelood ahaan intaasna waxaan ku helnay ku dhaqanka shareecada islaamka ilaahay baan uga mahad celihaynaa khaasatan waxaan uga mahad celinaa xarakatu shabaabulmujahidiin oo ummadda muslimka oo muslimiinta masayrkooda cawaya maalin u taagan inay ku dhaqaan kitaabka ilaahay beelaha muslimiintana waa nolola ugu jirta annagana nolol baa noogu jirta waana ku faa'iidnay waxaan leenahay dadka kastoo muslimeenho beelaha soomaaliyeeda inay kitaabka ilaahay usoo xugun tagaan ayadaa nololu noogu jirtaa ilahayna noo soo dejiyey intaas kadib waxaana ku wareejihaynaa wakiilka suldaan daa'uud xasan aadan iyo macalin iidow beesha wacaysle intaasaan kusoo gebagabeeya wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waxaan maantay u fadhinaa halkan inaan ku wareejinno walaalahayna ree wacaysle wakiilna ka ah warasadii walaalkii geeriyooday marka halkaasaan kusoo dhawaynaynaa waa kitaabka ilaahay aan ku wada qanacsannahay asagaan mataqaana ahaan u wada xugun tagnay asagaan maaragta ku wada heshiinay ilaahay baa ku mahadsan muslimiinta kale oo hareeraha joogtana waa inay usoo xugun tagaan ilahay kitaabkiisa qaataan waa wax ilaahay ummaddiisa ka rabo cibaado ah hadda sidaasaan kusoo dhoweyna insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala mahad alla ka bacdi waxaa mahadsan dadka muslimiinta ah oo isugu yimida maantay xafladan ku kala wareega ah xoole diya ah oo ka dhexeeya beesha wacaasle beesha mursade xoolahaasoo lagu leeyahay beesha mursade ee saddex iyo sagaal waxaan leeyahay walaalaheenna heer wacaasle ninkii ka dhintay oo walaalkeenna ahay ilaahay ha u naxariisaan leenahay sabadhiiban allaha ka siiyo ayagana annaguna waa u ducaynaynaa oo ilaahay baan u baryaynaa subxaanahu wa tacaala intaa kabacdi waxaan leeyahay anoo ka mid a odayaasha beesha murugsade waxaan kula xukuntannay shareecada ilaahay ninkaa waxaa laga xukumay oo ilaahayga subxaana watacaala ewalba ka jideeyey boqol halaad oo muqalladaa boqolkaas halaad oo u dhiganta konton iyo siddeed kun iyo afar boqol waxaan ku wareejinay walaalaheenna heer wacaysle ee uu hogaaminayo suldaanka iyo macallin iidow iyo akhyaartooda garbahooda ah ayaan galabkan ku wareejinaynaa insha allahu tacaala annagoo ku qanacsan ku dhaqanka shareecada ilaahay sida ay noo kala xukuntay sida anugu ay nin kale nooga dhex shaqaynayso sida anugu qanacsannahay annagoo ku wareejinayna kal iyo laab wanaagsan oo walaalaheenna raalle ay ahaadaan intaasaan warkayga kugu soo kooba insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi kadib odayaasha beesha wacaysle oo ugu horeeyo suldaanka beesha ayaa goobta munaasabadda ka hadlay iyagoona sheegay in ay la wareegeen lacagta diyada ah ee lagu xukumay beesha murugsade awalan waxaan u mahadcelaynaynaa allahu subxaanahu wa tacaala akhyaarta sharafta badanne ee halkan fadhida goobtan fadhida ooy ugu horeyso wilaayada islaamiga ee galgaduud waaligu ugu horeeyey makaatibta dhammaan waan u mahadcelinaynaa waxaan u mahadcelinaynaa akhyaarta labada beelood odayaasha islaaxa u fadhidaana waan u mahad celinaynaa jasaakum allahu khayran baan leenahay dhammaantiin ilaahaedan ka abaalmaryo juhdiga iyo islaaxa aad soo marteen marka shaqabaa lagu jiray labada beelood shaqay ku jirtay beeshii dhinaceeda ay gacantu ka timaaday ee heer murusade amba saddex iyo sagaal shaqay ku jireen ilaahayna waa ku soo guuleeyey sababtoo ah dadka gacanku dhiglaaha markii waa baxsadeen la yidhaahday waa shaqabo badan baa la galay shareeca ilaahayaa laysla tegey xoolahan baa la soo aruushay waa la keenay maanta akhyaarta heer wacaysana shaqa bay ku jirta ilaahay ayakana waa ku guuleeyey oo dad wax magarata ah aa iska jira oo maanta aan in laga tegay arrintaan aanan in badan aysan ku baraarugsanaynin wax badanay dhex mareen dadkii wuu aqli celiyeen ilaahay wuxuu sabab uga dhigay inay arrintii ay ku koobnaato ninkii la dilay kabacdi marka arrintii la dejiyna layskugu yimaado shareecada ilaah iyo shareecada ilahay maanta lagu xukumtamayo marka waan u mahad celinaynaa dhammaan intay shaqooyinkaas ka qayb qaadatay waxaan leenahay jasaakum allahu khayran way dadaaleen heer mursade iyo heer wacayslaba dhammaan way dadaaleen ilaahayga markana na waafajiyey arrintaano anukoo nool na waafajiyey wixii lagu dhaqmi jiray waa la ogyahay waxay ahaa jirtay nin muslimhaa la dilaya nin muslimhoo kale aa loogu aaraya ilaahay waa naga badbaadiyey maanta haddii wixii la dilo shareecadaas ilaahay haddii la helo tiirkaa lagu raadinaya taa lagu xeraya haddii kalena amba suluxaa lagu dhammaynaya amba shareecadaa lagu dhammayna maahane qof qof dhiig dhiig kale uu gud maantay waxaan leenahay marka ilaahay shareecadiisa aan garab siino haddaan nahay labada beelood maantay wax ka dhib badan ma jirto dadka aan shareecada ilaahay aysan hoos joogin sababtoo ah nin hadduu ku dilo inaad diishid oo dhiig muslim oo kale aad gashid maahane meeshan shareecada ilahay looga dhaqmaynin waxay tegaysaa dhiig muslim oo kale in haddana in la galo haddaan qof kaa celinaysa iyo shareeco kaa qabanaysa aysan jirin dembigu iyo dhibka kuwaa soconaya markaa dardaarinkii ou shiiku hadda uu nagu wacdinaya ilaaha nagu anfacaan leenahay inaan ilaahay kitaabkiisa aan qabsanno dhammaantayn ilaahay runtii wuu naga badbaadiye haddaanan ku dhimo wixii la soo maray maantay waxaan joognaa inaan ku qaatumaysanno khayrkan iyo wanaaggan iyo kuxukunka shareecada islaamka inaan ku xukuntanno oon ku dhammaysanno dadkaanu dad ehela waaye dad walaala waaye dad isla dhashay oo darisna nawow yahay oo inta hadda meeshaan fadhidaa waxaa waaye dad walaala waay oo midda islaamnimada kaa iska dhaafee midda qaraabanimada ah waa dad isla degan waa dadaan kala hurdi karin marka nin fidno wadaaho waxaa la rabaa inaan dhammaantayn fidnada wixii wada aan qabanno waan idin mahad celinaynaa beesha maantay waxa waaye hadda xoolaha keentay waa laga guddoomay boqolkii neefoo geela beesha wacisle ku tasliimtay u dhiibtayna waa guddoontay akhyaar kalena waa iiga dambaynaysaa waxaan leenahay jasaakum allahu khayran baan leenahay aan dardaarmi lahayn kulligeyna aan isla qabanno wax kastoo dadka carqaladda iyo nabadda aan haysanno oo aakhiradayna ku dheelaya wabilahi towfiiq waxaana ku wareejinayaa macalinka macalin iido aan ku wareejinaya nabadoonka marka hore horta ninka hadda lagu wareejiyey waa anoo magacayga ah cabdulaahi iidow goomeen la yidhaha dadkuna macali iidow ii yaqaano halkan waxaan ku fadhinaa wadatashi ka dhexeeya labada beelood lagu dhiibaayo xaq ilaahay ka waajibiyey maskiinkii dhinta ilaahu naxariistaa ismaan cabdi gacal ilaahayna ka waajibiyey shareecada islaamkana ay ku xankutay boqol neef oo geel oo u dhiganta konton iyo siddeed kun iyo afar boqoloo dollar geelaasoo kale ah afartan uureeya soddon jadacaa iyo soddon xiqaa waxaan walaalaha murugsade ka guddoomaynaa oon ka gudooynay geelaas boqolkaas halaada waa ka gudooynay walaalaha warasada waxaana u guddoonnay warasadii ismaan cabdi gacal insha allahu tacaalaa dadka dhaxalkeeda iska lahayn insha allahu tacaala gacanteeda ku ridi doonaa intaas kadib dadku waa dad isla dhashay waa dad walaala waxaa waxalayhaaya dad niman intaas ogeynoo waxyeelka iska samayhayo annagu haddaan waceslanahay odayaashii waceslanahay wax kasta waxaan rabnaa shareecada islaamka in la waafajiyo waana ku qanacsannahay dhaqanka shareecada islaamka kutubka ila waxlehan ku qanacsana diyadan oo ismaan cabdi gacal laga xakumay oo muqaladahana waa ku qanacsannaha waana ku qanacsannaha kitaabka ilaah lagu xukumaan ku qanacsannahay annagu waxaan hoos joognaa shareecada ilaahay ilaahana waafajiyey waxaan u mahad celihaynaa dadka nagu dhaqaaya shareecada ilaahay u dhimanaaya u dhaawacmaaya ilaahan iyakana uga baryaynaa beri kastana ka islaaxa iyo hagaajinteenna u taagana iyakana ilaahan u baryaynaa annaguna waxaan rabnaa dad muslimiina oo u hoggaansan shareecada ilaahay in ilaahay naga dhigan eruhuna ilaahay ka baryan insha allahu tacaala walaalahayna murusade xoolahaas inugu wareejin waa ka gudoonay waxaana u gudoonay waraatadii ismaan cabdi gacal asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu haddii aan u gudbo imaashadii laysugu yimid iyo wixii laysugu yimiday akhyaara ka hadashay labada dhinacbale war ma dhimana walaalahayna reer mursade xoolo tiro badan oo loo xakumay wiil dhintay oo qadaro ay ku dhacday ayay keeneen oo kutubka ilaahay uu ku xakumay annaguna aan ku qanacnay haddii lagu xakumay ayaguna ay ku qanceen ay ku jiriyeen haddii ay keeneen si musaalaxa oo wanaag badan ay ku jiriyeen annaguna si musaalaxa oo wanaag badanaan kutubkaas ugu qaadanay ayaan uun ugu qanacnay haddii ay keeneen annagoo waceesla ah ayay nagu wareejiyeen warasadii ninkii dhintay oo maskiinka ahay allaha u naxariistaytiisa heed ayaan u qabannay waana kala wareegnay ayaga waxaan leenahay juhdigii iyo dadaalkii iyo shaqadii ay qabteen ajir allah ka siiyo jasaakumullahu khayr xoolihii ay keeneenna dadkii iska lahaay oo masaakiin ahay oo yatiim ahay oo warisada ahay ilaahay ha ku anfacaan leenahay walaalihii keenay waa ka qabannay kuwii loo keenana waa u qabannay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah suldaankii beesha wacaysle waxaan maantay u qabannay warasadii ismaan cabdi gacal oo ku sababaystay gacanta nin ka mid ah walaalahayn reer murusade xoolihii shareecada ilaahay ay ka xukuntay waan ka qaadanay waxaana ku wareejinay wakiilka haddana asaa sheegay wabilahi towfiiq markana wakiilka warasada diyada loo xukumay ayaa madasha ka hadlay isagoo sheegay in uu haysto lacagtii diyada ee loo xukumay warasada ilaahay baa mahado u sugnaatay waxaana la ii dhiibay beesha murusade iyo beesha wacaysle wixii ay ku heshiiyeen oo geelahay oo wiilkii dhintay loo xakumay aniga oo ah cali gacal cosoble ninka dhintay ismaan cabdi gacal waaye anaa adeer u ah waraysada ismaan cabdi gacalna wakiil anaa ka ahay nimanka beesha reer murusade xoolihii kutubka ilaahay ku laasimay waxay u dhiibeen beesha reer wacaysle beesha reer wacayslana aniga oo warisadii ismaan cabdi gacal ka wakiilahay ii dhiibtay waana u haayaa xoolahaasu boqol halaad oo geela oo kutubku xugmiyey waaye una dhiganta konton iyo sideed kun iyo afar boqol oo doolar warisadii ismaan cabdi gacalna anaa u haaya nimanka keenana waa mahadsan yihiin walaayada xukuntana waa mahadsan tahay wacayslaha qabtana waa mahadsan yahay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ugu dambayn waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid ayaa kelibad ka jeediyey munaasabadda bismillahi ramaan raxiim alla subxaana watacaala u mahadcelinaynaa awalan wa aakhiran runtii maanta waxaan joognaa munaasabo oo dii loo kala wareejinayo dii ay xukuntay maxkamadda islaamiga gobolka runtii dhib oo maaragtay dhowr bilood waqti lagu joogo ka dhacay galbeedka ceelbuur baadiyaheeda arrintaa runtii sulxi iyo si wanaag ah ayay ku soo socotay kadibna maanta waxaan joognaa gebagabadii ama maaragtay qadiyadaasi dardaarankeedii iyo diidii maxkamadda ay xukuntay wareejinteeda waxaan u mahad celinaynaa marka runtii shareecada ilaahay in loo hogaansamo oo waajib laa shukra cala alwaajib baa la yidhaahdaa sidaasba ilaahay ana amrayba in aan maaragtay shareecadiisii dariiqaas aan qaadno wax walba shareecada meel kala dhigtay maa faradnaa filkitaabi min shayin waaya wax laga tegayna diintan lama arko wax yar wax weyn marka muslimiinta waa inqiyaadkaasi hogaamkisankaasa laga rabaa falaa warabbika laa yuminuuna xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum uma laa yajidu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusalimu tasliima qofkii wax bixinayo iyo qofkii wax qaadanayo waa sawaa isku mid waay inay shareecadaasi u hogaansamaan waa waajib saarnaay markan runtii arrintaasoo loo istaagay oo maaragtay walaayadana ay ku dhex jirtay hooshaasi insha allahu tacaala maanta aan u joognaa isdaar maxkamadeed ba soo baxay walaalaha ama warasada reer waceesle waxaa loo xukumay boqol halaad oo geel ah qiimo ahaanna waa konton iyo sideed kun iyo afar boqol sida odayaasha ay sheegeen marka si weliba xaalo ah oo maaragtay ayaa loo dhiibay alle subxaana wa tacaala ku mahadsan ugu mahad celinaynaa waajibkaasi aan gudannay oo shareecadii tadbiiqeeda aan qaadannay aan ku ballannay ilaahay noo suurtageliyey ilaahay ku mahadsan uma odayaasha iyo maaragtay ugaasyada iyo salaadiinta iyo nuqabada hooshaasi hooshooda ahayd u taagnaa ayaa ku mahadsan jazaakum allahu khayran ayaan leenahay waxaadna ogaataan deegaan kasta oo dad muslimiin ay maamulaan sideedaba qaanuun iyo nidaam ay leedahay aladiina in makannaahum fi lardi aqaamuu asalaata wa aatawu zakaata wa amaruu bilmacruuf wanahu can ilmunkar wanaagga iyo khayrkan in laisfaro humaantana in laga hortago taasay markaan ka mid tahay wilaayada runtii waxay soo dhaweynaysaa shaqooyinkaasi iyo shaqadan hadda la qabtay iyo midda loo taagan yahayba insha allahu tacaala aad iyo aad ba usoo dhaweynaysaa in shareecada ilaahay aan maaragtay kicindhagoboobsano maaragtay dariiqaasi aan ku noolnahay aan joogno maaragtay insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran ayaan leenahay dardaarteennan waxay tahay odayaasha looga baahan yahay ummadda kolle wax halaynayso ama isdhibayso waxawaaye dad baadii joogo ayaa u badan dee wacyigelinta inay badato dadka wacyigelintooda dadkan dad walaala ah waaya maanta waxaa taagan raaya oo maaragtay cad oo raayo islaam ah oo muslim i gaal ay isdilayaan ayaa taagan marka arrintaasi insha allahu tacaala ilaahay wuxuu nagu soo gudbiyey maaragtay nidaamkii ama dagaalkii qabiilka qabaa'ilka soomaaliyeed oo wilaayaadka ku nool maanta ilahay kusoo gudbiyey waxay joogaan hoos joogaan raaya tawxiid raaya islaam ay hoos joogaan kitaabka ilahay hoos joogaan dadka markan barisay rabaan sidaasi waxay rabaan wacyigelin badan ay rabaan arrintaas marka odayaasha insha allahu tacaala inay ka gaabinin waana dadka aad u fiican yihiin runtii waa isla degan yihiin waa maaragtay qaraabo waa marka horena ahaayeen deris waa yihiin arrintaas marka in la xoojiyo ayaana dardaarmaynaa runtii annagana waxaan markhaati ka nahay maaragtay diidii ninka reer waceeslaha cusmaan oo maaragtay loo xukumay in maanta baasha mursada iyo odayaashii ay ku wareejiyeen dee shaqadan hore ula soo soconnay jazaakum allahu khayran waxaana la rabaa dhibka kole asbaabuu rabaa wax welba iskuma ahaadaan ilaahay sababa u yeelay nabadgelyada iyo maaragtay dhaqanka wanaagsan shaquu rabaa shaqadaas baa aad iyo aad u adkaynaynaa insha allahu tacaala ilaahayna waxaan weydiisanaynaa in nagu soo celinin ama maaragtay labada beelood dhaxdooda qof hadda laba qof a isdagaalayso dhaxdooda in ilaahay ka badbaadiyo hadda qabaliid lasoo safanayo hadda maba jirto hadda maaragtay laakiin shaqsi iyo shaqsi inay wax isyeelaan laba iyo saddex wax isyeelaan waa waa dhici kartaa in arrintaas marka aad iyo aad loogu dadaalon dardaarmaynaa waa jazaakum allahu khayran wabillahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullahi barakatu
عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في طوفان مجرى أسرج العزم جوادا سائلا يمنى ويسرى ساهلا يسكب لحم النصر في الأسماع سحرا ساهلا يسكب لحم النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu اليوم تسرى انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا امه الاسلام بشرى اننا نلمح فجرا في شباب قد اشادوا صحوه للدين كبرى امه الاسلام بشرى اننا نلمح فجرا